haatana dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka bandhiga v o eda oo ku saabsan khasaaraha dhaqaale ay xooleyda soomaaliyeed kala kulmeen dhoofkii xoolaha ee sacuudiga ee sanadkan oo yaraaday sababo la xidhiiray tirada hajinaysay oo la xadiday sanadkan jamaal axmed cusmaan ayaa inoo soo diyaariyey
suuqa dhoofka xoolaha ee soomaaliya ayaa khasaare la kulmay sanadkan kadib markii sacuudigu uu baajiyey in dibadda looga yimaado xajka sanadkan sababo la xidhiira cudurka covid sagaaliyo toban xajay aad u fara badan ayaa qala xoolaha marka la gaaro xajka sanad kasta soomaaliya ayaa sanad kasta u dirta sacuudiga malaayiin xoole oo isugu jira carig iyo lo balse sanadkan waxay xaaladdu ahayd mid ka duwan sidii hore taasna waxay keenteen khasaaro xooggan ay galaan ganacsatada xoolaha soomaalida ka ganacsada soomaaliya ayaa xoolaha u ah isha ugu weyn ee ay dhaqaalaha ka helaan marka laga hadlayo wax soo saarka gudaha waxaa arrimahan sharaxaad ka bixinaya barasare cabdinuur cali maxamed oo madaxka kuliyadda dhaqaalaha jaamacadda simad ee magaalada muqdisho xoolaha waxay ka tirsan yihiin agriculture sectorka ay ka tirsan yihiin waxaa dhaqaalaha la yidhaahdo kuwaas oo ah beeraha xoolaha iyo kalluumeysiga markii la isku daro organisationka u qaabilsan qaramada midoobay cunnada iyo beeraha wuxuu sheegay in boqolkii lixdan iyo shan shacabka soomaaliyeed inay si ugu lug leeyihiin xoolaha ay si ugu lug leeyihiin kulugulaashahaas wuxuu ahaa karaa dadka dhoofiyo kuwa dhaqdo kuwa dalaalo dhammaan markii laysku daro shantii sanoo lasoo dhaafay daatada waxay sheegeen in boqolkii sideetan soomaaliya waxa ay dhoofinaysa inay ahaayeen xoolaha inay ahaayeen waxaa la qiyaasaa celcelis shan milyan in la dhoofiyo baryaar in la dhoofiyo sanadaha qaar way ka yaraadaan marna inay dhaafaana laga yaabaa saddex boqol iyo lixdan milyan oo lacag ahana laga sameeyaa exportigaas laga sameeyaa waxsoo saarka gudaha soomaaliya xoolaha waxay ka yihiin boqolkii afartanay ka yihiin taasoo macnaheedu uu yahay markastoo waxsoo saarkooda uu bato waxsoo saarka gudaha wadanka uu badan haddii masiibo dabiici ay ku dhacdo sida abaaraha iyo waxyaabahaas oo kalena waxay aada hoos u dhaco ku keentaa dhaqaalaha soomaaliya ku keentaa door muhiim ay xoolaha ku leeyihiin dhaqaalaha soomaaliya ay ku leeyihiin waxaa kamid a haddii ay kobacooda oo keenoo kale in ay dhaqaaluhu uu kobco iyo sidoo kale inay shaqaaleysiiyaan dad badan inay shaqaaleysiiyaan sidoo kale wax soo saarkoodana uu hormaro garaan markasta oo xoolaha dhoofiskooda u fiicnaado oo ay kharash ama lacag soo saarayaan dhaqaaleyntooda iyo hayntooda iyo sidoo kale badanaysa sanadkan waxaa la qiyaasayay in sidoo kale intii aan lagu dhawaaqin coronaviruska intuusan imaanin ka hor waxaa la qiyaasayay xoolaha loo dhoofinayo sacuudiga iyo wadamada khaliijka inuu sidii uu ahaa doono gaar ahaan ciidan ciidil adxa sacuudiga wuxuu soo dhoofsadaa sanadkii saddex milyan oo xoolaha uu soo dhoofiya xaj kasta uu soo dhoofiya saddexdaas milyan hal milyan oo kamida waxaa laga keenaa soomaaliya iyo suudaana laga keenaa soomaalida marka xajka bes waxaa kasoo geli jirta celcelis four point nine ama afar dhibic sagaal milyan oo lacagaha kasoo geli jirtay sanadka kasoo geli jirtay so baaqashada uu xajka baaqday waxay keenaya in lacagahaas ay ka baaqdaan dadka soo geli jiray ay ka baaqdaan
siciid yuusuf axmed oo ka mid ah ganacsatada xoolaha ka shaqaysta gaar ahaan ariga ayaa deegaanka carmo ee puntland waxa uu sheegay in xoolo fara badan ay ku diyaariyeen sanadkan balse ay heli waayeen dad ka gataa qaarkoodna ay ku bixiyeen deymo waxa uu ka warramaya marka hore meelaha ay ariga ka keeneen waxaana suuqa xoolaha lagu iibiyo ee degmada carma uu kula kulmay wariyaha v o a faadumo yaasiin jaamac arigan waxaan ka keenay degaanka muxuu ahaa balliga ilaa adigu jeceel meesha la yidhaahdo waxaan soo kaxeeyey adigu bishii maaragtay ciidan adxa markay sideed ahayd sagaalkiina waa soo hoyanay xoolihii dhammaan markaa waa lasu keenay baabuurtaa timi insha allahu waxaweye aryihii meelaha dhowdhow joogay baa lasoo kaxeeyey maalintay sagaal ahayd ariga waxaweeyaan ilaa maalinkay tobanka ahayd wax weeyaan halkaas baa iibkiisa macnaha wax weeyan in si fiican loo qaato baa ballan ku ahaa laakiin iibkii sidii maaragtay la rabay xoolihii uma iibsamin bacdamaa marka ugu horreeya sacuudigu maaragtay wax weeyaan xoolaha la geyn jiray oo xajkii xirmay tan labaadna waxay ahayd dadkii ma garanaysaa lacagaha maaragtay hayey ama dadkii macnaha wax weye dadka inay ariga ka gadaan macnaha la rabay degaamo kale baa xoolihii laga soo iibiyey sidaa daraaddeed marka waxa weeyaan dadkii xoolaha keenay adigu boqolkiiba waxaan odhan karaa konton ama boqolkiiba lixdan arigii ma iibsamin ama boqolkiiba toddobaatan markaan idhaahdo xoolihii ma iibsamin hadeerna weli xeryahay ku jiraaniin waxa lagu dayey in la dhoofiyo oo wax loo raray boosaaso dekedda sidaa daraaddeed waxa weeyaan macnaha xoolihii darbad baa ku kacday hadeerna xoolihii macnaha waxa weye weli waxay ku jiraan xeryahay ku jiraaniin cabdinaasir ogaas cali oo ah dhaqaaliyahan degan magaalada shanaa ee dalka indiya ayaa faahfaahin iga siiyey sida uu sanadkan u saameeyey covid sagaal toban dhoofkii xoolaha sanadkan ma jirin xoolo badan oo la dhoofiyey sababo sabab sababo la xidhiidha xajkii oo aan dad badan aadin arrintaasi runtii aada bay u saameyneysaa dhaqaalaha dalka iyo ganacsatada xoolaha dhoofiyaba sidaan wada ogsoonahay adduunka saameynta weyn uu ku yeeshay xanuunka coronavirus dhammaan caalamka kaba waxaa aada usoo la soo darsay dhaqaalo xumo ama waa dhaqaalo burbur runtii waa mid aada u ballaaran oo guud ahaan dunida oo idilba laga dareemay haddii aan u nimaadno saameynta uu ku yeeshay dhanka ganacsatada dhoofisa xoolaha nool weliba xilligii lagu jiray baahida aadka loogu qabay lana dhoofin jiray xoolaha oo loogu talagalay xajka oo sanadkan baaqday sababo la xidhiidha xanuunka coronavirus halkii ay sanadii waayadii hore kasoo xajin jireen dad laba milyan iyo bar ilaa saddex milyan oo qof oo ay gaari jireen sanadkan oo keliya ay soo xajiyeen toban kun oo qof taasoo aada hoos u dhac weyn dhanka xajka xujayada ku yimiday ah sababtaasna waxaa loo aaneynayaa inay tahay coronavirus oo adduunkii kala xanibay soomaaliya waa runtii waa dalka ugu badan ee xoolaha u dhoofiya wadanka sacuudiga taasoo xoolaha soomaalidu aadka looga jecel yahay dalka ugu badan ee u dhoofiyaanna waa sacuudiga waxaan ka warqabnaa in sanadkan dalku uu iska xidhay dibaddii waxay uga imanayay aysan soo xajin dad dad badan sanadihii hore ee soo xajin jireen marka saameyn aada u ku keenaysaa ganacsatada soomaalida oo mar walbaba aalaaba dhoofin jiray xoolahooda oo aanan suuq kala haysan maadaama dadku inta ugu badanba xoolaha marka la dhoofinayo dadku waxay u dhoofin jireen dibadaha siiba wadanka sacuudiga sacuudi carabiya waxaa jirta in suuqyada soomaalida ay u diraan xoolaha inay yihiin kuwo aada u yar marka laga soo tago sacuudiga iyadoo taasina ay keenayso in haddii dakhliga sacuudiga ay ka helaan xoololeyda soomaaliyeed uu xirmo in ay khasaaro galaan cabdinaasir ogaas cali ayaa dardaaran u jeediyay ganacsatada soomaaliyeed waxaana uu sheegay in ay muhiim tahay inay suuqyo kala raadiyaan oo aysan ku xirnaanin suuqyo kooban oo keliya waxaase kula talin lahaa inay wadooyin kaleento ama meelo kale ilo kale la geeyo adduunkanu maaha keliyata sacuudi carabiya baahida xoolaha soomaalida loo qabana waa baahi aada u weyn cid walbana way ka warqabtaa tayada iyo wanaagsanaanta iyo xooluhu soomaaliyeed ay leeyihiin marka waxaan ku boorin lahaa xoololeyda iyo ganacsatada iyo dowladda soomaaliyaba inay indhaha saaraan indhaindheeyaan meelo kale helaan ay xoolahooda u suuq geysan karaan haddaba waa maxay sababta keenaysaa in xoololeyda soomaaliyeed ay waayaan suuqyo kale oo ay xoolahooda u iibgeeyaan waxaa arrimahan sharaxaad ka bixinaya professor cabdinuur suuqyada ugu caansan oo wax loo dhoofiyo suuqyada ugu waaweyn waxaa waaye wadanka sacuudiga sacuudiga wuxuu dhoofsadaa boqolkii lixdan iyo afar xoolaha soomaalida uu dhoofsadaa boqolkii toban iyo sideedna waxaa dhoofsada imaaraadka boqolkii toddoba waxaa dhoofsata cumaan qatar iyo baxrayn iyo kuweyt markii laisku daro waxay dhoofsadaan boqolkii toban iyo kow ay dhoofsadaan sidaa darteed suuqa ugu weyn wuxuu ahaa sacuudiga sacuudiga oo marka joojiye ama aan dhoofsanin waxay adverse shock saameyn aan fiicnayn ay ku yeelo doontaa xoolaha iyo dhaqaalaha soomaaliya ay ku yeelo doontaa suuqyada kale aaday u adag tahay in la helo suuqyo kale in la helo gaar ahaan suuqyadan aasiya iyo yurub iyo mareykanka in la helo uma sahlana ganacsatada xoolaha dhoofisa ee soomaalida uma sahlana dhowr sababoodaa jirta marka sababta koowaad waxaa waaye wadamada kun iyo sagaal boqol iyo sagaashan iyo shantii waxaa la aasaa la sameeyey heshiis la yiraahdo sanitary and vital sanitary measures ama agreement la dhaho ama heshiiskaas wuxuu wadan kasta u ogolaanaya inuu ka fakero caafimaadka xoolihiisa dadkiisa iyo iyo cunada ay dadka cunaan safety food safety waxaa la yirahda inay ka fakeraan sidaa darteed markastoo wax cuno la xiriiro ay doofsanayaan waxay marsiiyaan quality assurance procedure gaar ahaan waa inuu haysto kambaniga shahaadadan ay bixiso hay-adan qualitiga adduunyada ilaalisa ee iso loosoo gaabiyo kambaniyada soomaaliyeed iyo dadka xoola dhaqatada soomaalida oo badanaa informal u badanna uma sahlan inay helaan shahaadooyinkaas inay helaan sidoo kale governancega iyo meesha riska soomaaliya ka jiro oo aan meelaha qaar aada looga qanacsaneyn maadaama marka aan la heli karin certificationkaas waxaa adag in loo dhoofiyo wadamada kale ama suuqyo kaleo horumarsan in la helo masahlana waxaa kaloo iyadana jirto dhaqaale ahaan wadamada adduunyada waxay ku dadaalaan inay gaaraan food security food securityna waa wadanka cun ahaan inuu asaga isku filnaado oo isku tiirsanaa maadaama marka xoolaha hilibka uu yahay waxaa laga helayo wadan kasta wuxuu ku dadaalaa in uu ugu yaraan baahiyahaas gudaha asaga uu xallin karo si hadhow haddii kala go u ku yimaado aysan bulshadiisa iyo aysan u saameynin iyadoo dhibaatooyinkaasi dhan ay jiraan ayaa haddana khaalid siciid oo ah isku duwaha dhinaca xoolaha ee hay-adda cunnada iyo beeraha qaramada midoobey waxa uu sheegayaa in xoololeyda soomaaliyeed ay bilihii abril ilaa iyo julaay u suura gashay inay dhoofiyaan hal dhibic saddex milyan oo xoolo ah kuwaasoo qiimahooda lagu sheegay ilaa iyo sagaashan iyo shan milyan oo dollarka maraykanka halkii ari ayaa meelaha qaar waxaa la kala siistaa qiimo ahaan inta u dhexaysa siddeetan ilaa iyo kontonka dollarka maraykanka sida laga soo xigtay bangiga adduunka soomaaliya ayaa xoolaheeda lagu qiyaasa konton iyo saddex milyan oo u dhiganta toddobaatan iyo saddex boqolkiiba waxyaabaha ay soomaalida dhoofiso